طاعتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعاده تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة أكملنا العد تكبرنا زرع نجني اليوم حصاده بعد الطاعة نعم تترى بالعيد جزى الله عباده بالعيد جزى الله عباده
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka warbaahintii salaamiga ah ee alfurqaan idinku soo gaarayo ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oaan idinkugu soo gudbinayno sidaa loogu ciideeya caalamka islaamka barnaamijka ayaa waxaa igala qaybgelaya walaalkeena cabdilfataax faarax diiriye ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
تصفو الروح سنا وزيادة فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته فلنفرح فالفرح عبادة فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته فلنفرح فالفرح عبادة فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidul adaxa almubaarak waxaa maalintii labaad si weyn loogu dabaaldegayaa caalamka islaamka munaasabadda ciidul adaxa sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaan soo dhoweynayaa walaalkeena cabdulfataax faarax diiriya oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan haya cabdulfataax
waad mahadsan tahay maxamed sheekh cali waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan adig iyo dhammaan dhegaystayaasha meel kastoo ay ka joogaan dunida waxaan allah weydiisanaynaa in ciidan ciiddeeda kale unagu gaarsiiyo farxad iyo reynreyn insha allah haddii aan u imaano caalamka islaamka iyo sida looga ciiday runtii ciidani si wanaagsan ayaa looga ciiday dunida islaamka dadka muslimiinta ahna waxay muujinayaan shucuurtooda farxadeed ee allah subxaanahu watacaala ku weyneynayaan sidaan la soconno malaayiin ruux oo muslimiin ah ayaa sanadkani ku sugan xajka kuwaasi oo allah ku sharfay inay gutaan rugni ka mid ah tiirarka islaamka maalmahan hilbawaradka ahna xujaayadu waxay ku jiraan acmaashoodii ugu dambeysay marka bilaadu xaramayn sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday dadka muslimiinta ah ee gudanaya xajka ayaana u duceynaya walaalahooda muslimiinta gaar ahaan walaalaheena khaza ee cadowga sanka dhulka ugu jiiday caalamkana tusay in awoodda teknolojiyadda heer kastoo ay gaarto aanay loodin iimaanka iyo caqiidada sanadkani xajka muslimiinta ku sugan qadiyadda khaza aada ayay u muuqatay runtii waxaana laga dheeha karaa hadallada iyo kaliibyada ka imanaya manasigta xajka inkastoo maamulka al sacuud aanu ogoleyn in si rasmi ah loo muujiyo qadiyadani haddana xujayda muslimiinta ah ayaa si iskood ah arinkani u dareemayey waxay awoodaan markaasoo ducada way la garab taagnaayeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu wanaajiyo ajarka walaalaheena reer khaza cadowgooduna jebiyo islaamnimada iyo towxiidkana ku sugo guushana usoo dedejiyo si guud bilaadu jasiiratul carab sidaasi wanaagsan ayaa looga ciiday muslimiinta farxaddu way muujinayeen dalalkuna way ku kala duwanaayeen dabcan oo dal waliba iyo qolo kasta waxay leedahay dhaqamo iyo caadaad u gaara haddii aan u imaano dhulka shaam gaar ahaan dalka syriya waxay muslimiinta halkaasi ku nool ciidani uga dhigan tahay mid aada uga duwan ciidihii soo maray ku dhowaad lixdan sano oo xiriir ah sababtu waxay tahay waa ciiddii ugu horeysay oo ciidul adxa ah oo ay muslimiinta shaam ku dhowaad lixdan sano kadib ay xor ka yihiin nidaamkii nusayriyada ah ee qoyska al asad fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalooyinka ayaa waxaa salaada ku oogay malaayiin ruux oo muslimiin reer suuriyaan ah kuwaasi oo aada looga dareemayay shucuurkooda farxadeed ee ciidda iyo inay ka xoroobeen nidaamkii nusayryada ah ee tobnaanka sano dhadhansiinayay dhibaatooyinka kala duwan dimashiq oo ah caasimadda syriya ayaa ka mid ahaa meelaha sida wanaagsan looga ciiday fagaarayaasha saaxadulumuwiyiin ee bartamaha magaalada dimashiq ayaa la arkayey iyadoo ay soo buuxdhaafiyeen dad aada u fara badan kuwaasi oo takbiirsanaya allahna ku shukrinaya ximis ayaa soo kale ka mid ah xamah ayaa iyana ku jirta xalab oo iyadana magaalada labaad ee ugu weyn dalka syriya sidaasi ayaa looga ciday darcaa iyo magaalooyin kale ee la mid ah ee dhaca koonfurta dalka syriya iyaguna si wanaagsan ayaa looga ciiday arrinka aadka u muuqanayay waxay tahay in dadka ay sanadkani fagaarayaal waaweyn ku tukanayeen salaada magaalada idlib oo hoy u ahayd kacdoon wadayaashii dalka syriya dowladdana ka noqday ayaa iyaduna si wanaagsan looga ciiday dadka ayaana hambaryada ciidda ah isdhaafsanayay maadaama lagu guda jiro maalinkii labaad ee ciidda weli waxaa dalka syriya guud ahaan laga dareemaya shucuurka farxadeed sanadkan reer syriya oo ay uga duwan tahay sanadihii lasoo dhaafay xuje aada u fara badan oo siiriyaan ah ayaa sanadkani gudanaya xajka iyagoo tilmaamaya inay aada u faraxsan yihiin maadaama uu allah ka dulqaaday nidaamkii nuseyriyada ee dacarta leefsiiyey muslimiinta shaam haddii aan aadno dhanka afghanistan oo ay ka jirto imaaro islaami ah oo dalka ku maamulaysa shareecada islaamka si wanaagsan oo aada u hersaraysa ayaa looga ciiday muslimiinta ayaana sanadkii afraad oo xiriir ah waxay ku hoos jiraan harka shareecada islaamka kadib halgan qaatay labaatan sano oo dalkaasi kaga xoreeyeen xamladii ugu ballaarnayd qarnigan ee lagu qaado dal muslim ah oo ay hogaaminaysay dowladda ku caanbaxday dulmiga iyo xadgudubka ee maraykanka fagaarayaal waaweyn oo ku yaala kaabul qandaxaar nabruus qonduus helmand iyo kuwo kale ayaa salaada ciidda lagu oogay fagaaraha qandahaarna waxaa goobjoog ahaa amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan mowlaahi batullaahi kaasoo halkaasi ka jeediyey khudbad muhiim ah dadka ayaa loo qeybiyey warqad ay ku daawacan yihiin kelimada amiirka imaarada islaamiga oo ahayd kelimad dhinacyo badani taabanaysay reer afghanistan runtii waxay aada ula dhacsanaayeen adkaysiga iyo hal adeega muslimiinta khaza iyagoo tilmaamayay in haddii ay awoodi lahaayeen jid loo maro khaza aanay ka labalabayn lahayn u gurmashada walaalahooda yuhuudda ah dhibaataynayso afghanistan waxay tusaale u tahay xilligani nidaamka islaamiga ah ee ay mujaahidiinta u xusul doobayaan inay ka hirgeliyaan caalamka islaamka kaasoo dastuurkiisu yahay shareecada islaamka imaaraduna waxay afarta sano ay ka jirto dalka ay hirgelisay mashaariic horumarineed oo bulshada reer afghanistan wax badani ka bedelay noloshooda markii dalku uu kahana qaaday nidaam islaami ah ayuu allah barwaaqeeyey oo markaad akhriso taqaariirta bilaha ah ee la xiriira horumarada uu dalka ku tallaabsanayo waxaad dareemaysaa ashqaraar iyadoo ku gelinayso rajada ah in dalal badan oo ka mid ah caalamka islaamka siiba soomaaliya uu mardhow ka dhaco isbeddel la mid ah kii ka dhacay dalka muslimka ee afghanistan ra-iisul wasaaraha dalka afghanistan mulla maxamed xasan oo tahaniyadda ciidda ay la hadlayay muslimiinta afghanistan ayaa sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka ay tahay nimco weyn oo allah siiyey reer afghanistan culimaduna ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan nidaamkaasi islaamiga ah haddii aan u imaano dalalka caalamka islaamka ay ka socdaan dagaalada jihaadiga waxa iyagana looga ciiday si wanaagsan mujaahidiinta ayaana la wadaagay muslimiinta hambalyada la xiriirta ciidda aan ku horeyno dalka yemen dhulka xikmadda iyo himaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa hambalyada ciidul adxa la wadaagay muslimiinta war qoraal oo baahisay mu-asasada almalaaxim ayaa muslimiinta loogu hambaliyey ciidda waxaana lagu yidhi furimaha dagaalka iyo jihaadka iyo goobaha shahaadada lagu helo iyo daryanka rasaasta hoostiisa ayaan ummaddeena muslimka iyo walaalaheena mujaahidiinta uga soo diraynaa tahaniyadda ay haraynayso walaaltinimo iyo jacayl ayaa lagu yidhi warka ay baahisay mu-asasada almalaaxim waxaa warka qoraalkahi lagu sheegay in raayada jihaadka ah ay ka taagan tahay kana sii taagnaan doonta yemen dhiigga shuhaadada ah ee ku daadanaya saaxaadka kala duwan uu yahay wax allah loogu dhowaanayo oo horudhac u ah in dhulka la makaniyo dowlad islaami ah dhanka maqribul islaam mu-asasada warbaahineed al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ayaa faafisay war qoraal ah oo ahaa hambalyada ku socota muslimiinta caalamka waxaana lagu yidhi annagoo ah jamaacada alqaacida ee maqribul islaam waxaana farxad gelinaysaa inaan hambalyo u dirno muslimiinta iyo walaalaheena mujaahidiinta ee jooga filistiin yemen soomaaliya qaarad u ekaha hindiya iyo saxraha iyo saaxilka afrika allah waxaan weydiisanaynaa in walaalaheena reer khaza ka dulqaado dulmiga iyo xadgudubka ayaa lagu yidhi warka ay faafisay mu-asasada landrus haddii aan u nimaadno dhanka dalalka saxaraha iyo saaxilka afrika mu-asasada azalaaqa ayaa iyaduna soo saartay war kooban oo qoraal ah kaasoo hambaliyada ciidda loogu dirayay muslimiinta waxaana lagu yidhi waxaan hambaliyada ciidda u diraynaa guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta si gaar ahna waxaan ugu diraynaa walaalaheena iyo ehelkeena ku nool khaza maxaabiisteena ku jirta jeelasha cadowga iyo culimmadeena fadliga badan ee ah taaj madaxa inoo saaran ayaa lagu yidhi markaa si guud caalamka islaamka sidaas wanaagsan ayaa looga ciiday allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ciido kale nagu gaarsiiyo farxad iyo tamkiin mahadsanid maxamed sheekh
يا أبتي افعل ما تؤمر قالها الابن لأبي فأتى نبعيد الأضحى أفرح الكون ومن فيه يا أبتي افعل ما تؤمر قالها الابن لأبي فأتى نبعيد الأضحى أفرح الكون ومن فيه عيد الرحمة والتكبير نادى المولى فنلبيه نادى المولى فنلبيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد qaybaha dhexe ee barnaamijka gaarka ah ee aan ugu magacdarnay sida loogu ciiday caalamka islaamka ayaan kudi jirnaa wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan amiirka imaarada islaamiga afghanistan ayaa soo saaray kelimad qoraal ah oo ahayd hambalyada ciidul adxa almubaarak taasoo uu ku diray fariimo kala duwan haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin soo koobaysa nuxurka kelimaddaas amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda ayaa soo saaray bayaan hambalyada ciidul adxa kaasoo ku socda guud ahaan muslimiinta caalamka si gaara shacabka muslimka ah ee reer afghanistan furfurasho kadib wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan ku bilaabay hadalkiisa waxaan si kaliyo laab ah munaasabadda ciidul adxa ugu hambalyeynayaa dhammaan walaalaha reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka allah waxaan weydiisanaynaa inuu idinka aqbalo dhammaan camaasha wanaagsan ee aad qabateen maalmahan barakaysan ayuu yidhi sheekh mawlaabi hibatullah isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan yidhi walaalahayga muslimiinta ah oo mas-uuliyaddeenu maanta waa inaan ka faa'iidaysano fursadaha dahabiga ah aan haysano una hurno dadaal dheeraada sidii loo xoojin lahaa nidaamka shareecada islamarkaana loo xaqiijin lahaa guushiisa waa in nidaamkeenna adkayno mas-uul kastana uu si feejigan uga warqabo xilka saaran kuna guto waajibkiisa wakhtiga ku munaasibka ah isagoo walaaladiisa kale garabka u raaricinaya lagana fogaado fargelinta aan loo baahnayn sidoo kale qof waliba waa in uu hoggaansamaa awaamirta allah iyo waxyaabaha uu ka xarrimay isagoo naftiisa ka horumarinaya ka hor inta uusan cid kale ku dabaqin amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda ayaa kelimadiisan hambalyada ah dardaaran guud ugu diray qaybaha bulshada gaar ahaan haldoorka ummadda wuxuuna si gaara ula hadlay culimmada isagoo tilmaamay inay saaran tahay mas-uuliyad weyn oo ka culus midda dadka kala saaran wuxuuna allah qur-aankiisa ku yidhi
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
wuxuu sidoo kale amiirku la hadlay hogaamiyaasha dhaqanka iyo odayaasha beelaha isagoo carabka ku adkeeyey inay hogaamiyaasha dhaqanka mas-uuliyad weyn ka saaran tahay hirgelinta shareecada islaamka wuxuuna kula dardaarmay inay tusaale u noqdaan toosanaanta iyo wanaagga xaqana gaarsiiyaan cidda leh umuuraha ummaddana ay si cadaalad leh u maareeyaan wuxuu amiirku yidhi waxaa waajib ku ah odayaasha dhaqanka iyo madaxda beelaha in mowqifyadoodu noqdo mid u adeegaya nidaamka shareecada islaamka kana shaqaynaya maslaxada dalka iyo dadkaba waa inay dadka u iftiiniyaan runta iyagoo adeegsanaya khudbadahooda qoraaladooda warbixinadooda hadaladooda iyo tallaabooyinkooda waa inay dadaal u galaan midaynta ummadda iyo xasiloonnida bulshada kana hortagaan fitnada iyo fawdada maadaama dadku ay hadaladooda dhegaystaan fikirkoodana ay saameyn ku leedahay jihaynta bulshada tani ayuuna amiirku tilmaamay inay tahay mid si weyn ay odayaal dhaqameedyada u garab istaagi karaan ku dhaqanka shareecada islaamka amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan wuxuu fariintiisa ku soo hadal qaaday kaalinta maxaakiimta islaamiga iyo waajibaadka diineed ee saaran wuxuuna yidhi dhammaan mas-uuliyiinta iyo garsoorayaasha maxkamadaha dowladda islaamiga ah waxaan ugu baaqayaa inay si dhab ah u qaataan mas-uuliyaddooda culus kuna dadaalaan xalinta khilaafadyada iyo xaqsiinta dadka xaqa leh waa inaysan kala saarin dadka awoodda leh iyo dadka daciifka ah balse cadaalad iyo sinaan ku dhaqaan xukunada ilaahayna looma eego qofka falka geystay balse waxaa lagu qiimayaa nooca dembiga uu galay qudaadda maxkamaduhu waa inay difaacaan kuwa dulman ka hortagaan kuwa dulmifalayaasha ah oo si hufan oo dhaqso ah u xalliyaan arrimaha bulshada iyagoo aan dib u dhac ku jirin wuxuu sheekh mawlaabi hibatullah khunzanda tilmaamay yoolka ugu sarreeya ee jihaadka iyo nafhuridda ay mujaahidiintu galeen tobankii sano ee lasoo dhaafay ay ahayd hirgelinta nidaamka shareecada iyo dhaqangelinta xukunka allah hadalkan ayaana fulintiisa looga fadhiyaa maxkamadaha islaamiga ah iyo qudaadda iyagoo laga rabo tayeenta adeegyada ay bulshada siiyaan wuxuu soo hadal qaaday amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan dadaalka ay wado wasaaradda faridda macruufka iyo reebidda munkarka wuxuuna yidhi wasaaradaha faridda macruufka iyo reebidda xumaanta waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa laga doonayaa in ay laba jibaaraan dadaalkooda iyagoo si wadajir ah ula shaqaynaya culimada iyo dadka saameynta leh si loogu wacyigeliyo bulshada dariiqa allah loogu faafiyo camalka khayrka looguna jihaysto nidaamka shareecada iyagoo ka shaqaynaya gudashada waajibaadkooda marka laga yimaado horumarka diiniyadd ee ay ku tallaabsadeen reer afghanistan wuxuu amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistan si gaar ah ula dardaarmay ganacsatada iyo dadka ku howlan wax soo saarka dalka wuxuuna yidhi walaalaha ganacsatada iyo warshidleyda waxaa laga codsanayaa inay dalkooda lablaabaan si waddankooda dib loogu dhiso loogana dhigo mid isku filan oo ka madax bannaan gacan hoorsiga shisheeyaha haddii aan doonayno inaan xoreynteena iyo madax bannaanideenna ilaalino kana hortagno hanjabaad kasta waa in aan garowsanaa in arrintaasi ay maanta ku xidhan tahay awood dhaqaale dhaqaaluhuna wuu kobcayaa marka ganacsiga iyo warshadaha la xoojiyo haddaba aynu gacmaha isqabsano si aynu u dhisno dalkeena hay-adaha dhaqaalaha ee hoostaga imaarada islaamiga ee afghanistan ayuu amiirku sheegay inay ganacsatada iyo warshadada siiyaan taageero dheeri ah una abuuraan jawi ku haboon kobacooda si ay horumar iyo isbeddel dhab ah u gaaraan isagoo hadilkiisa sii wata amiirka imaarada islaamiga afghanistan wuxuu sidoo kale tawjiihaad siiyey wasaaradda arrimaha muhaajiriinta ee imaarada islaamiga afghanistan iyo dhammaan hay-adaha kale ee la xidhiidha wuxuuna ugu baaqay inay xoojiyaan dadaaladooda ku aadan dib u dejinta dadka muhaajiriinta ah ee dalkooda dib ugu soo laabanaya gacanna ka siiyaan dejintooda islamarkaana u fududeeyaan gaarsiinta gobollada ay kasoo kala jeedaan amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khusanda ayaa si gaar ula dardaarmay qof kastoo mas-uul ah inuu shaqada uu hayo uu si wanaagsan u guto kana dheeraada wax weliba oo dhaawici kara camalka jamaaciga ah wuxuuna yidhi sheekha isagoo arrintaasi ka hadlaya dhammaan shaqaalaha ammaanka iyo adeegayaasha bulshada ee imaarada islaamiga ah waa inay ku dadaalaan shaqadooda iyo waajibaadkooda iskana ilaaliyaan in midba midka kale uu fargelin ku sameeyo shaqadiisa taasina ay keento fawdo kalsooni daro iyo niyad jab amiirka imaarada islaamiga afghanistan oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta iyo wiilaadda u dardaarmay inay dareemaan mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta arrimaha bulshada ayna ka gaabinin u khidmayntooda aysanna ku adkaynin dadka si uu allah iyaga u fududeeyey camalka ay ku jiraan wakhtiga dadka haluminina albaabadiinana ha xidhina dhegaysta cabashadooda iyo talooyinka ay soo jeediyaan si uusan qofna qofka kale uga xadgudbin ruux welibana uu u helo waxa uu mudan yahay ayuu yidhi sheekha mar uu la hadlayay dadka uu allah ku imtixaanay inay mas-uuliyad u qabtaan muslimiinta sheekh mawlaawi hibatullah amiirka imaarada islaamiga afghanistan ayaa dadka ku booriyey inay adeecaan umradooda kuna qancaan xukunkooda ilaaliyaanna wadajirka iyo iskudubnaanta ku adeeca amiirka xukunkiisa iyo go'aanadiisa waayo adeeciisa waa waajib ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga afghanistan isagoo soo xigta athar laga wariyey cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee oo ah islaam ma jiro jamaaca la-aan jaamacana ma jirto maamul la-aan maamul la-aanna ma jirto daaca la-aan amiirka ayaa sidoo kale kelimadda hambaliyada ciidda ku soo qaatay dardaaran ku wajahan ardayda wax ka barata madaarista diiniga ah jaamacadaha iyo goobaha kale wax lagu barto ee ku yaala gudaha imaarada islaamiga ee afghanistan wuxuuna kula dardaarmay inay ihtimaam siiyaan duruusta iyo waajibaad ka saaran ixtiraam iyo qadarinna u hayaan aqoonta macallimiintooda iyo buugaagtooda islamarkaana ay qadariyaan fursadda la siiyey oo ay ka faa'iidaystaan iska jira ha ku lumina wakhtigiina arrimo aan micno lahayn ka fogow wax kastaoo wakhtigaaga luminaya diiradda saar hadafyada ugu muhiimsan waa inaad ku dadaashaan inaad noqotaan dad aqoon iyo karti u leh adeegidda diinta iyo dadka ayuu yidhi amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah maruu dardaaran qaymaah u jeedinaya ardayda dalabulcilmiga amiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dadka xujayda ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartankii jiryada ka baxay dalka afghanistan si ay u soo gutaan rugniga shanaad ee diinta islaamka isagoona ka codsaday xujayda baydka leh inay u duceeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan daafaha caalamka wuxuuna yidhi amiirka maruu la hadlayay xujayda reer afghanistan sanadkan ku dhowaad soddon kun oo xujaya ah oo ka baxay dalka afghanistan ayaa u socdaalay baydka lee barakaysan si ay u soo gutaan waajibaadka xajka waxaana xujayda sharafta leh iyo dhammaan xujayda adduunka dacladiisa kala duwan ka imaanaysa ee xaadiri doonta labada masjid ee xurmada leh ka codsanaynaa inaysan ducada naga hilmaamin annaga iyo dhammaan ummadda muslimiinta ahba bayaanka hambalyada ciidul adaxa ee ka soo baxay amiirka imaaradda islaamiga afghanistan wuxuu ku soo hadal qaaday qadiyadda falastiin isagoona ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo xasuuqaas kama suulin dulmiga yahuudda wuxuushnimada iyo gardarada ee ka dhanka haweenka carruurta iyo muslimiinta dulman ee khaza iyo qaybo kale oo falastiin ka tirsan inuu weli sii socda tani waxay ka dhigan tahay dembi weyn oo bani'aadantinimo iyo cadaalad daro weyn imaaradda islaamiga ayaa mar kale ku baaqaysa inay garab istaagan tahay shacabka dulman ee reer falastiin waxayna si kulol u cambaaraynaysaa cadaalad darada iyo xadgudubyada lagu hayo shacabka reer falastiin waxaana dalbanaynaa in si deg deg ah loo joojiyo gebagabadii wuxuu bayaanka ka soo baxay amiirka imaaradda islaamiga afghanistan guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan shacabka afghanistan ugu hambaliyey munaasabadda ciidul adax almubaarak waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah munaasabadda ciidul adaxa ee barakaysan waxaan allah awoodda leh oga baryayaa inuu idinka aqbalay cibaadadiisa allah baryaygiina iyo xajkiina uuna idin daa'imo farxad iyo nabad waarta ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay amiirka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh mawlaabi hibatullah khusanda فرحتنا بالعيد عبادة فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعاده تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة أكملنا العد تكبرنا زرع نجني اليوم حصاده بعد الطاعة نعم تترى بالعيد جزى الله عباده بالعيد جزى الله عباده فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة عادة.
كثير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة نلبس أجمل ثوب سعدا ونهنئ بعضا ميلادا نأكل حلوى نشدو حبا تصفو الروح سنا وزيادا فرحتنا بالعيد عبادة نلبس أجمل ثوب سعدا ونهنئ بعضا ميلاده نأكل حلوى نشدو حبا تصفو الروح سنا وزيادة تصفو الروح سنا وزيادة فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته فلنفرح فالفرح عباده فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan kusoo gudbinaynay sida loogu ciidayo caalamka islaamka waxaan u mahadcelinayaa walaalkeena cabdulfataax faarax diiriya oo barnaamijka nagala qayb galay dhegaystayaal idinkuna waxaan idin leenahay ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kulla caam wa antum bialfi khayr allah waxaan ka baryaynaa inuu inaga aqbalo camaasheena suban waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا الكون سعاده
بالعيد العيد عبادة أكملنا العيد تكبرنا زرع النجن اليوم حصاده بعد الطاعة نعم تترى بالعيد جزى الله عباده بالعيد جزى الله فرحتنا عباده بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة عادة.
تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة نلبس أجمل ثوب سعدا ونهنئ بعضا ميلادا نأكل حلوى نشدو حبا تصفو الروح سنا وزيادا فرحتنا بالعيد عبادة نلبس أجمل ثوب سعدا ونهنئ بعضا ميلادا نأكل حلوى نشدو حبا تصفو الروح سنا وزيادة تصفو الروح سنا وزيادة فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته فلنفرح فالفرح عباده فرحتنا بالعيد عبادة نبتسم صغارا وكبارا يبدي كل منا وداده وبفضل الله ورحمته فلنفرح فالفرح عباده فرحتنا بالعيد عبادة نحمد من بالخير أعادة تكبير عذب نرفعه يملأ هذا الكون سعادة فرحتنا بالعيد عبادة